kulan looga hadlayay adkeynta amniga oo ay ka qayb galeen saraakiisha hay-adaha nabadgelyada gaar ahaana ciidanka booliska iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa diiradda lagu saaray adkeynta amniga iyo ka hortaga waxyaabaha maanka dooriya iyo wacyigelinta shacabka iyo laamaha amniga si wadajir looga hortago dhibaatooyinka amni darro ee dhaca wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka loo qabtay saaka waxaa aan runtii gallay shirkii saraakiisha booliiska oan ku gallay qeybta guude booliiska gobolka baay runtii shirkaas wuxuu noogu dhacay maanta si qurux badan oo saraakiisha guud ahaan qaybta iyo saldhigga degmada baydhabo runtii ay ku bixiyeen warbixin aada u qiimo badan iyo xogo runtii muhiim u ah runtii waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo saraakiisha booliiska shaqada wanaagsan ee ay ka hayaan guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ah ee degmada baydhabo waxaan lehay aadaad mahadsantihiin horena usii laba jibaara shaqada waxay siin shacabka koonfur galbeed waxaad tihiin nin lagu seexdaba seexan idinkaa laydinku jiifaa shacabkeenna iyo bulshadeenna markay huruddo guryaha dugsoon ay hurdaan idinku dhaxantaad jiiftaan dhaxantaad waardiya ku haysaan ma jiiftaan weliba waad soo jeedaan marka aadaan idinkaga mahad celinayaa sina laba jibaara idin leehay shaqada aad bulshada u haysiin wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka degmada baydhabo kan gobolka baay ayaa wada dadaalo lagu xoojinayo ammaanka magaalada si looga hortago falal amni darra oo ka dhaca baydhaba